alxamdu lilah rab اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku jiray kitaabu uljihaad waxaa inoo tilmaamay sheekhu intii nebigu geeriyooday sala allahu calayh wasalam dabadii gaaladu inay laba xaaladood ay yeelanayaan xaaladay bilaadooda iyo dhulkooda ku sugan yihiin dagaalkooda wuxuu inoogu tilmaamay fardu kifaaye inuu yahay xaaladdii labaad ayuu halkan markaa sheekhu inoo gelay wuxuuhi athaanii xaaladda labaad ee xaaladaha gaalnimada ka midii waxa weeye yadkhuluuna waxay soo gelayaan baldatan lanaa beled inoo sugnaaday fa yalzamu ahlahaa waxaa waajibaya addafcu dafcin ayaa ku waajibaya iyo celin bilmumkini wixii suurtagala lagu difaaco fa in amkana hadduu suurtagala ta'ahubun diyaargarow liqitaalin loo diyaargaroobaa wajaba almumkinu wixii mumkina ee suurtagalabaa waajibaya xataa calaa faqiirin ayuu ku waajibayaa wa waladin buu ku waajibi wa madiinin kii qaamaysaa buu ku waajibi wa cabdin buu ku waajibi addoonkii bilaa idnin idan la'aan wa qiila waxaa le in xasalad muqaawamatun sutiwaqabasha hadday suurtogelaysiiyo iska celin biaxraarin ushturida waxaa la shardiyaa idnu sayidihi baa la shardiyaa wa ilaa haddii kale oo aanay suurtagal ahayn diyaargarow bal waad eegaya faman qusida kii loo soo qastiyaa daafaca can nafsihi wuxuu kaga difaacayaa bilmumkini waxa suurtagalka in calima hadduu ogaado annahu isaga in ukhida haddii la qabto qutila in la dili wain jawasa hadduu banneeyuu malaysanaya alaslana falahu waxaa u sugnaaday an yastaslima inuu isdhiibo ayaa u sugnaaday wamanka duuna masaafati qasrin min albaldati ugu sugani ka ahlihaa buu la mid yahay wamanka cala almasaafati ku suganna yalzamu waxaa ku laasimaya almuwaafaqatu inay waafaqaan biqadri alkifaayati kifaayadii ku filaanshaha qadarkeeda in lam yakfi ahluha haddaanay ku filaan iyo waman yeliihim qiila waxaa leey wain kafow haba kaafiyaan oo haba ku filaadaane waxau leeyahay sheekhu xaaladda labaadu halkee noo gelayaa waa marka ay gaaladu soo qabsadaan ee ay soo galaan beled ka mida beledda muslimiinta taana macnaheedu guud ahaan waxa weeye inuu jihaadkii dadkii muslimiinta ahaa ee goobtaa joogay fardulcayn inuu ku noqonayo athaanii ka labaad buu yidhi yadkhuluuna gaaladu waxay soo gelayaan beldatan lanaa beled inoo sugnaaday ayay soo gelayaan ama waa soo duldegayaan ama meel u dhow ayay soo degayaan fa yalzamu ahlaha ahalkeeda waxaa ku waajibayaa addafcu difaacid bilmumkini wixii suurtagala lagu difaaco jihaadkuna markaa fardulcayn ayuu noqonayaa halkaa waxaynu ka qaadanaynaa inay markaa waajib tahay bilaadda muslimiinta in la difaaco oo magaalooyinka la difaaco oo duurgalka iyo markaa xidhu cararku aanu diinta ka mid ahayn in bilaadda muslimiinta la difaacaabaa la doonayaay inaad bilaadda muslimiinta inaad gaal soo wadageliso oo aad meel walba doonto inuu gaal soo daf yidhaahdo ayaduna maaha markaa jihaad iyo diinta ka mid maaha qaar baa yacni waxa ilahay ba ilaahu maraykan dhulka noo keen ilaahu meel walba soo geli aanu la dirirne laa tatabanaw liqaa alcaduw baa nabiga inxiraafka ku jira dadka maanta jihaadka sheeganaya ayuu ka mid yahay fa in amkana hadduu suurtogala buu idhi haddaba ahalkeedii hadduu suurtogelaya ta'ahubun diyaargarow liqitaalin ay u diyaargaroobaan ahalkaa magaalada gaaladu soo gashay hadday suurtagalu tahay inay u diyaargaroobaan liqitaalin wajaba waxaa ku waajibaya almumkinu wixii suurtagal ah in lagu difaaco hadba awooddu siday tahay ayaa ku waajibayaa xataa calaa faqiirin buu ku waajibayaa kii faqiirka ahaa wixii uu karayay buu ugu waajibi wa waladin ilmihii buu ugu waajibi wa madiinin kii qaamaysnaaba ee daynta lagu lahaa buu ku waajibayaa wa cabdin addoonkii buu ku waajibi bilaa idnin ayagoon wax idana haysanin oo faqiirku aanu idin ka haysan kii daynta ku lahaa oo waladku aanu ka haysanin waalidkii idan ka haysanin oo waxaana kii qaamaysaa kii qaanta gul aanu ka haysa addoonku aanu sayidkiisa idan ka haysanin le'annuu soo gelidda markaa gaaladu ay beled bilaadda muslimiinta soo galaan dhibaato aad iyo laxaad u weyn weeye markaa in loo dadaalo oo qof waliba wixii suurtagal uu samayn karo inuu sameeyo wey hadduu daadin lagu soo rogmado dee haddii gacmaa lagu riixi karo haddii lugaha lagu haddii mujarafada loo qaadan karo waxa la yaaliya wixii suurtagala ayaa markaa lagu difaacaa waa saasoo kale wa qiila waxaa la yidhi in xasanad hadday xasisho muqaawamatun muqaawamo iyo iskaga celin biaxraarin kuwo xore la yskaga celin karayo lagu muqaawamayn karayo ushurida waxaa loo shardiya addoonkii idnu sayidihii sayidkiisu inidna ayaa shardi ahoo acraartana dee ku filan kana khidmada addoonkiisa ee sayidkiisa ayuu ku mashquulsan yahay wa ilaa haddii kale wa ilaadani halkay u noqonaysaa fa in amkana ta'ahubun liqitaalin wajawalmumkinu wa ilaa haddii kale oo wax ta'ahub la yidhaahdaa suurtagal maaha si kadaa unbay gaaladii ay u qabsadeenoo ayagoo dhex ku dhex jira oo meel walba hareeraha ka xiga ayay arkeen marka hore way soo duldegeen ama dhinac bay ka soo galeenoo dee in wax laysu geyso hub la urursado wax laysu geeyo ciidan la abaabulo waxbaa suurtogelayey markaa waajib bay ahayd haddase way soo dhex galeenoo waxa laokuayagoo ku dhex jira gees walba markaa ka maray dee inta wax laysku diyaarsanayo hub la urursanayo ee wax laysu geynayo ciidan la udumayo intaasay markaa wakhtigiiba tegayaan meel walba qabsanayaan marka wa ilaa haddii kaloon taahub aanu jirin wuxuu yidhi faman qusida ka loo soo qastiyo ee gaaladii inay waxyeellayso ay doonto dafaca nafsihi nafdiisa ayuu kaga difaacay bilmumkini wixii suurtagala ilaa inimka qof walba halkiisii baa daadkii ugu soo galay wax ciidan isu baxaya iyo meel la ysu maraya ma jirto qofkii isaga loo soo qasiyaa wixii mumkina buu ku difaacay in calima hadduu og yahay annahu isaga inuu khida haddii la qabto qutila in la dilayo haddii in la qabtay qoorta loo jarayo og yahay waa inuu isdifaacaa wa in jawaza hadduu qofkaasi bannaysto malaynayo alasra yacnii in la qafaasho oo la xidho iyo in la dila labadoo waa isku mido wuxuu leeyahy haddii lagu qabto waa lagu xidhi falahu waxa u sugan inuu naftiisa difaaca wuu leeyahay wa an yastaslima inuu isu dhiibo gaaladana wuu leeyahay hadduu nin yahay le'annoo mar haddii dee gees walba lagaa maray oo aad is leedahayna haddii lagu qabto lagu dili maayo waa lagu qafaali uun xaaladda noocaasa dagaalanka aad dagaalada waxay keenaysaa uun inaad dilkii dadejisanayso in qofkan asiirkaana uu dee ama soo baxsado amaba la sii daayana waa suurtagal ruuxa dumara ayada marnaba isu dhibi mayso si aan faaxishiyo xumaan loogu samayni ayadu isu dhibi mayso wuxuu yidhi sheekhu waman qofka duuna masaafati qasrin masaafatulqasri waa laba maalin socod waa dhowr iyo siddeetan kilomitir kii uga sokeeya min albaldati beledka labada maalin socod kii meel uga sokaysa u jiraa ka ahlihaa buu la mid yahay ehelka beledkaa la soo galay deggan ayuu la mid yahay waxaa waajib ku ah inay markaa iyaguna beledka tagaan oo ay markaa dagaalka ka qayb galaan ayaa markaa ku waajiba haddii ay dee zaadkii iyo ay helayaan waa haddii aanay qoladan loo soo galay aanay markaa iska kaafinin wamankii cala almasaafati masaafatulqasri laba maalin socod iyo wax ka sii badan isaguu jiray yalsamuhum waa ku laazima waxaa ku waajibaya almuwaafaqatu inay waafaqaan biqadri lkifaayati hadba ku filaanshaha qadarkeeda in lam yakfi ahluha haddaanay kafaynin iyo waman yelhim cidda ku soo dhowi ciddii ayadu laba maalin socod iyo wax ka badan u jirtay haddii hortu ehelkooda iyo ciddii kasii magaaladaa la soo galay iyo magaalooyinka ku dhadhowaa hadday ku filaadaan ayaga waxba ma saarna laakiin hadday ku filaan waayaan yalzamu waxaa ku laazimay almuwaafaqatu inay waafaqaan biqadri kifaayati hadba inta ku filan qadarkeeda oo hadday masalan dee boqol nin inay u diraan ay kaafinayso boqolkaasubay u diri oo inta kale way ka dhacaysaa hadday laba boqol labadaa boqol haddii dhammaantoodba inay wada baxaan mooyaane si kalea magaalada lagu difaaci karaynin dhammaantood waa inay wada baxaan markaa biqadri kifaaya ayay ku waafaqi waa in lam yakfi ahluha waman yeliihim haddii aanay markaa ku filan si loo difaaco loona inqaadiyo qoladaa qiila waxaa le wain kafuu hataa aba kaafiyaan ahlubaldada iyo cidda ku xigtaaye ciddii masaafatulqasri ugu sugan waa inay waafaqdaayo dagala kala qayb gashaa si ay markaa musaacado ugu sabayso laakiin qolyaha hore waxay leeyihiin taasi waxay keenaysaa dee ummaddii oo dhan in lagu wada waajibiyo haraj iyo dhib baana ummaddii ugu imanaysa min hayri xaajatin ayadoon wax baahiya loo qabin walow asaruu hadday qafaashaan musliman bay qafaasheen falasaxu asax waa wujuubunuhuud ilayhim in loo hengado si looga soo fagiyo likhalaasi fakiddiisa ayaa waajiba in tawaqacnaahu haddii aynu filayno oo aynu isleenahay waa laga soo fakin karayaa waxau sheekhu leeyahay walow asaruu hadday gaaladii qafaashaan musliman qof muslima hadday muslimiin badan qafaashaanna kaba sii daran falasaxu asaxa wujuubu nuhuudi ilayhim in loo hengado oo loo kaca gaalada xaggeeda ayaa waajiba walow daarteennama yaanay soo gelinin likhalaasii si looga fakiyo waase in tawaqacnaw haddaan filayno inaan ka soo fakin karayno waa haddaan filayno aan isleenahay oo masalan waa inoo dhow yihiin markaas si dee markay daarta soo galaan baan ugu hengelayn u kacayna baa lagu kacayaa bal ayadaa ka howlaysano waxaa la yidhi xurmada qofka muslimkaa ayaa ka weyn xurmada daarta taanigu wuxuu leeyahay asaxa ka hor jeeda maya oo dee ciidanka dhan qof saba furashadii in markaa dee loo kiciyaa arrin adag weeye haddiise aanay suurtagal ahayn in la soo fakiyo oo masalan meeshu waa durgsatay cadowga haysa waa cadow xoog badan marka iyada in lala jihaado loo dhaqaajiyo si markaa looga soo furto ayaa taasi waajibi mayso faslun hadakani faasilun weeye fii ma yukrahu min alghaswi waman yaxrumu aw yakruhu qatlu min alkufaari wamaa yajuusu qitaalu bih wuxuu halkan nooga hadlayaa yacni wixii loo karaahiysanaya duulimaadka cidday xaaraan tahayd ama karaahiyada ahayd in la dila gaalada ah wixii ay bannaanayd in lagula dagaalamo wuxuuhi sheeku yukrahu waxaa la karaahiyeysaa ghaswun duulid bikayri idni limaami aw naa'ibihi in la duulo wayusanu waxaa la sunneeyaa idaa bacaa sariyatan markuu sariyo diro iyo gaado an yu'amira calayhim inuu amiiru sameeyo wayaakhuda albaycata bayca iyo ballanna kaga qaado bihabaati sugnaasho walahu listicaana waxa uu leeyahay kaalmaysi bikufaarin gaalow kaalmayso tu'manu khiyaanatun laga amin yahay oo wayakuunuuna noqonayana bixaydu si oo low indamad hadday isu tagto firqata alkufri gaalada labadiisaa kooxood qaawamna waan iska celin karayno oo aan markaa sutida u qaban karayno wabicabiidinna waa la kaalmaysan karaa biidni saadati baa lagu kaalmaysan karaa wa muraahiqiina kuwa qaangaarka u dhow aqwiyaa'aw aqwiyaaho xoog badan na iyana waa la kaalmaysan karaa waxau sheekhu yidhi yukrahu waxaa la karaystaa ghaswun duulimaad ayaa la karaysay bikayri idni limaami aw naa'ibihi imaamkii oon idmin ama naa'ibkiisiiyo ku-xigeenkiisiiyo kusrihiisa oon idmin in la duulaa waa karaahiyo li'annahu isaga ayaa wuxuu u taagan yahay jihaadka inuu ogo diinta inuu ogo isaga ayaa u taagan markuu yahay dee imaam iyo markaa madaxa minhaajkii nubuwada lagu sameeyo diinta u taagan li'annahu isaga ayaa ka yaqaana masaalixuljihaadka cid walba iyo siday dadka muslimiinta ay ku jirto xaaraanna ma aha oo le'annahu waxaa la leeyahay dee inaad nafihii markaa lagu daga markaa dagaalkii wax ka badani kuma sugnaa dee naftaada inaad qarar iyo kale ku gelisaana jihaadka way bannaanayd haddaba waxaa la yidhi ciddan loo karaahiysanaya waa mutadawicada iyo cidda iska folontariga iskaga dagaalamaysa ciidanka murtasiqada layidhaha rigliga ee dowladda ayaga kuwaasi ma dhaqaaqi karaan iyagoo imaamku uu fasaxo mooyaane ayagu iskama dhaqaaqi karaan waayo waa ciidan habaysan oo ayagu markaa meel la dejiyey meesha la dejiyeyna ujeeddo ayaa loo dejiyey marka hadday iska dhaqaajiyaan oo sidii loogu gabari ay galbeedun isaga dhaqaajiyaan dee waxa weeyaan markaa fawda ayaa meesha imanaysa ayagu amarlaan ma dhaqaaqi karaane waa ciddaba tadawicada markaa kuwa la leeyahay way iska markaa dagaalami karaan wa yusanu waxaa loo sunneeyaa imaamkii iyo naa'ibkiisii idaa bacaa sariya markuu sariya u diro gaalada bilaadooda waa waxoogay ciidanka ka midoo gaado ayaa lagu magacaabaa habeenkii ayay guuraynaysaa ama yacni ciidanka xulkiisii weeye waxaana ilaa afar boqol ayay gaadhi kartaa sida xadiidka imaamu tirmidi iyo abu daawuud ay warinayaan sheekh albaanina uu tasiixiyey waxau idhi khayrulasxaabi asxaab waxaa ugu khayr badan afar wa khayru saraya arbacu mia sarayadana waxaa ugu khayr afar boqol wa khayruljeyshi arbacata aalaaf ciidanna afar kun walan tuqlaba inaa cashara alfan min qila laba iyo toban kunna yaraan loogama qaalib noqdo yaraan loogama qaalib noqdo weliba abuyacla inkastoo riwaayadiisa la daciifiyey wuxuu kordhinayay haddii ay sabraan oo markaa ay dee ka run sheegayaan looga qaalib noqon maayo marka an yu'amira calayhim inuu amiiru sameeyo ay ateecaan ay u soo noqdaan arrimahooda waana siduu nebigu sala allahu calayh wasalam samayn jiray wayaakhuda inuu albaycata ballan iyo dhaar ka qaada bihabaati inay jihada ku sugmayaan oo aanay markaa fakanaynin oonay ka cararaynin siduu markaa nebiguba samayn jiray walahu waxaa u sugnaaday alisticaanatu kaalmaysi bikufaarin gaalo la kaalmaysto ahlu dimmihi iyo kayrkood in la kaalmaysto jihaadkii gaalada lala gelayay in loo kaalmaysto ayaa bannaan laakiin laba shardi ayaa u shardiya marka gaalo la kaalmaysanayo waa midda koowaadee tu'manu waa in laga aamin yahay horta masalada hore xadiidka imaamu muslim uu warinayo waxa uu tilmaamayey nebigu idaa amara amiiran calaa jeyshi lawsariya awsaahu fii khaasatihi bitaqwa allah ilaahay cabsidiisa ayuu dardaarmi jiray wa biman macahu min almuslimiina khayra waxaanu dhayay uqsuu bismi illaahi wa fii sabiili illahi qaatilu man kafara billaah cidda ilaahay ka gaalowday la dagaalama ayuu odhan jiray wayaahud albaycata bihabaati inuu markaa ee ka qaadaana ayaduna waa mid sunno ahoo nebigu sala allahu calayhi wasalam dee asxaabtiisa asxaabu shajara inaanay cararin sida xadiidka imaamu muslim warinayo ayuu markaa kula baayactabay haddaba walahu listicaanatu bikufaarin gaalo inuu isticaanayso kaalmayso dagaalkii gaalada u kaalmayso ahludime iyo kayrkood ayaa markaa u bannaan walahu adduuna yidhi way u bannaan tahay weeye leannu yuhuuddii reer banu qaynuqaac ayuu markaa nebigu kaalmaystay sida imaamu shaafici iyo behaqi walow isnaadku markaa daciifuu yahay ee sufyaan ibnu umaya ayaa xunayn isaguna kala qayb galay waana sida markaa madhabkan imaamu shaaficiya ay qabaan imaamu maalik iyo imaam axmed iyo ayaa qabay inaan la oggolayn wamaa kuntu muttakhida almudiliina caduda laa tattakidu lyahuuda wanasaara awliya'a baa ilaahay yidhi innaa laa nastacinu bimushrikin iyo xadiidkii markaa caaisha imaam muslim warinaya mushrik kaalmaysan mayno haddaba qoladan qabtaa in la kaalmaysan karo gaalo oo dagaalkii gaalada loo kaalmaysan karo waxay leeyihiin laba shardi ayaa laga maarmaanaa tuumanu khiyaanatum shardiga koowaad waa in khiyaanadooda laga aamin yahay oo dad la og yahay ra'yiga iyo waxay ka qabaan muslimiinta la og yahay oo dadka muslimiinta heshiislaa oo aan colaad u haynin waa inay yihiin haddayse dad dhagar badan oo colaad hayo xiqdi halqa ka buuxa ay yihiin oo la kaxayso dee markaa kuwii kale isqabtaan ba iyaguna dhabarka kaaga dhufan si yuhuuddu ba ay maalintii axsaabtee ballanka uga baxeen shardiga labaad wayakuunuuna waxaanay noqon bixaydu si oo low indamad hadday isu tagto firqata alkufri gaalada kufriga gaalnimada labadiisa kooxood qaawamnaahum waa inaan markaa iska celin karaynaa waxaa la yidhi qoladaanaynu wadanno iyo qoladan kalaynu la diriraynaa kaba soo qaado hadday kuwaynu wadannay kuwan ku soo biiraan dee waa inaanay labalaabkeen ka badanayninoo aynu taa lafteeda ku talagallaa yacnii qofka muslimkaahi ee weliba jihaadaya dee waxaa la doonaya qof digtooni badan qaba inuu yahay gaaladan aad kaxaysatide haddii ay kaba soo qado waxaa la yidhi khayr waxba kuma yeeleen shar u toogahay baa layidhi waa in lagu xisaabtamayo la yidhaahdaa war balaan kaxaysanne haddayba isku biiraanoo waa gaalo ay xaggaaba ka soo jeestaan nimanka ma iska celin karaynaa haddii markaa labanlaab ay ka yaraanayaan labada kooxoodba hadday isu tagaan waa la kaalmaysan karaa laakiin hadday labanlaab ka badanayaan dee in la kaalmaysaa markaa iyadu ma bannaana ila waxaa dhici karta inay isku biiraan dabeetana dadkii muslimiinta ahaa meesha ay ku sakuumaan oo ay ku suuqaan ayaa laga yaabayaa waa yacnii masaa'ilka runtii mushkiladdii berigii xarbulkhaliij markii kuweydu ciraaq soo gashay mushkiladdii markaa dhacday ee qaybsanka ugu badan ee dadka muslimiinta iyo culimmada iyo saxbadu ay ku qaybsantay waa gaaladiiyo maraykankii ayay mushkiladdaasi ugu badnayd war maraykan maynaa kaalmaysanna mise isaga iska wataa culimo badanoo khaliijini waxay fatwoonayeen halkan culimmadan iyo tanay fatwoonayeenoo gaalada in la kaalmaystaa waa bannaantay war miyaad kaalmayseen maraykan waad kaalmayseen mise isagaa waxba wataa meesha waa isagaa wataa oo kaa awood badanoo wax alla waxanba wataa dee waana taa ilaa yowmina hadaa sidii loo soo geliyey dee waa kuwaa kala bixi waayeen meel walba qabsaday weeye fatwada iyo wixii markaa la fatwooday ayaa dhibtaasoo dhan caalamulislaami markaa ku keentay ويكونون بحيث لو انضمت فرقة الكفر قاومناهم وبعبيد الضمين كالميسابو ليهي بإذن سادتي سادة إذن كيدي سيديو لأيغو إدمي لأنه ده دقالك انتفاع عيه كليهم ومراهقين إنو كالميسابو لمراهق وكوانا قانقار كينا قانقار كودو وأقويا لكن حوق بدن ودقالك مركا كريا ama daaweyn karaya ama biyo soo waraabin karaya xataa dumarka ayaa markaa la kaxaysanayaayoo imaam muslimo mucadiya wuxuu ka warinayaa inay tii rasuulka ilaahay waxaan la dagaal galay toddoba duulimaad alaabtaan u sii ilaalin jiray raashinkaan u samayn jiray dadka xanuunsanaya iyo kuwa dhaawaca baan u daaweyn jiray bay tiroo shaqadaasaan markaa haye surwaan inta loo geliye safka hore lama gelinine halkaa kaalintaasay dumarkuna yacni bulshada muslimiinta kaalin weyn bay ku leeyihiin markaa kaalinta ay ku leeyihiinna in la dhaafiyo baxar iyo dhib la geliyo ma bannaana walahu waxaa u sugnaaday badlul uhba uhbadii inuu dhiibo waxa weeyaan waa dee wixii lagu dagaalamayey wasilaaxi iyo hubkii inuu dhiibo min baytilmaali ayaa imaamkii u sugnaaday wa min maali inuu ka dhiiba u sugnaaday walaa yasixu ma ansaxyo istijaaru muslimin jihaadin loo kirayso wayasixu istijaaru dimiyin lilimaam in loo kiraysa ayaa ansaxaya qiila walikayrihina wau ansaxayaa wa yukrahu waxaa la karaayaysaa liqaasiki qasiga qatlu qariibin qariib mid ay yihiin inuu dilo wamaxramun baana ashaddu sii daran qultu waxaan idhin laha an yasmacahu inuu maqlay yasubu llaha w rasuula isagoo caayimuna wallahu aclam waxau sheekhu leeyahay walow imaamkii waxa u sugnaaday badluluhba ubadu waa alaabtiiya wixii lagu dagaalamayey inuu dhiibaa buu leeyahay wa silaaxi iyo hubkii waa min cadfi alkhaasi cala alcaam oo silaaxu uhbada ayuunbuu ka mid yahay min baytilmaali baytulmaalka ee bangiga muslimiinta inuu ka bixiyaa buu leeyahay wa min maalihi inuu ka bixiyana waa leeyahay leannu nebigu sala allah ala sl uxu man jahaza khaasiya faqad khazaa qof duulaya ka markaa tabaabulsheeya isaguna waa duulay walaa yasixu ma ansaxayo istiijaaru muslimin muslim in la kirayso lijihaadin loo kiraysaa ma ansaxayo imaamkii cidday doontaaba ha kiraysatee li'annahu markuu safka xaadiro isagoo fardulcayn ku noqonaya isaga ayuu markaa camalkan iyo hawshanay u dhacayaa markaa wux isagii u dhacayo isagii saaran dee kiro lagama siin karo waxaanay ciidankani feyga ka qaadanayaan iyo mutadawicadu ay ka qaadanayaan maa sadaqaadka ujre iyo mushkaayad ma ahee waxa weeye waa waxay isticaanaysanayaanun jihaadkooda iyo waxooduna ayaga ayuu markaa u dhacayaa ilan yacni hadda iminka waanku kiraystee salaadaadii tuko miyay ansaxaysaa wuxuu adiga kuu qabanayaaba qofka loo kiraysaa laakiin salaadaadii tuko waanku kiraystee waxoogay baan ku siinayaa dee isagaa salaaddiisii tukanaya adiga waxba kuu dhici maayaan jihaadkuna waa caynkaasoo galay isagu qofkan u dhacayaa wayasixu wax ansaxaya istijaaru dimiyin dimi waa gaalka ajiziya aan ka qaadnagayna la degan mucaahadkii musaabirkii lilimaam inuu kirayso meeshii ay bannaanayd gaala in la isticaanayso inuu kiraysaa buu leeyahay qiila waxaa la yidhi walikayrihi aaxaadda kalena ayana waa u bannaantahay in imaamkahayn inay markaa gaal dimiya kiraysaan ijaad u kiraysaan oo la yidhahdo dagaalkaa nagala qaybgal mushkaad intaa leeg baanu yowmiye intaa leeg baanu ku siinaynaaye le'annu isaga kama dhacayo daabooyinkaa iyo bahraha aynu fuushannahay ayaa la soo kiraysanayo oo kale ayuu la mid noqonayaa wa yukrahu waxaa la karaayaysaa liqaasinkii qaasiga duulaya qatlu qariibin mid ay qaraaba yihiin oo gaala inuu dilo le'annu inuu ka murugooda ayaa dhici karta riximka iyo qaraabadana in la xidhiidhiyo ayaa layna faray wa qatlu qariibin maxramin haddaba mid qariiba oo weliba maxrama wa maxramin wa qatlu qariibin maxramin oo maxarimtaadaho hadduu masale ruux dumar ahaan lahaa aanad geydeen ayaa ashadu karaahadiisu ka sii daran tahay qultu waxaa hi nawowi haddana ilaa yasmacu inuu maqlo ama ogaado yasubu llahu rasuulahu alle iyo rasuulkiisa inuu caayo mooyaane mar hadduu taa og yahay markaa inuu dilaa karaahay mahe waa inuu dilaa markaa wallahu aclam bal yenbaqi isticmaamu taqdiiman lixaq illahi tacala waxaqi rasuulihi waxaanay u deliishadeen aayadda qur-aanka ilaahay leeyay laa tajidu qowman yu'minuuna billahi walyowmi alaakhir yuwaadduuna man xaadda allahu rasuula ma helaysid qoom ilaahay iyo maalinta aakhira rumaynayo haddana jeclaysanaya oo xidhiidhinaya alihi rasuulkiisa kaa markaa khilaafay ee colaadiyey xadiidkii saxiixayn kay nafdaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee ma rumaynaya midkiin ilaa noqdo miduu ka jeceliya ilmihiisa iyo waalidkiisa iyo dadka oo dhan marka gaalkii diinta caayo baa lagu leeyahy qarabadaad hadduu ee qudha ka jar maxaad umalay kii muslimka ahaa ee meel har iyo habeen markaa ilaahay iyo nebiga iyo malaa'igta caayaya isagana yacnii haddii la dilo hadur weeye waxa la yaadiyo wuxuu leeyahay ma jirto wayaxrumu calayhi waxaa ka xaaraana jaqaasigii qatlu sabiin wamajnuunin wamra'atin wakunhaa mushkilin inuu dilo wayaxilu waxala qatlu raahibin caabidkoodii dilkiisa xalaala waa ajirikay soo kirayseen wa shaykhin odaygii waacmaa kii indhaale wasaminin kii markaa iska laxaadkala ay dhulyaalka aha oo laa qitaala fiihim walaa ra'ya fi ladhari qitaal iyo ra'yitoona aanu ku jirin fa yustaraquuna waa la addoonsan wa tusba nisaa'uhum dumarkoodana waa la qafaalan wa amwaaluhum iyo xoolahooda ayagana nisaau amwaaluhumna iyana waa la qafaalanaya waa la kaxaysanaya waa la hanimaysanaya waxa uu sheekhu leeyahy wayaxrumu calayhi waxaa ka xaaraan ah qatlu sabiyin wamajnuunin inuu dila sabigii iyo kii waallaa wamra'atin iyo ruuxii dumaray wakhudhaa mushkil iyo kii labeebka ahaayee labeebnimadiisu aanay caddayn markaa ninga naagtoona aan ku caddayn dilkiisu waa xaaraan waayo nebiga sala allah alay slm ayaa diiday oo nahiyey carruurta iyo dumarka in la laayo gaalada ah xadiid ibnu cumar laga wariyey wuxu uhi wujihad imra'atun maqtuulatun fii bacdi tilka almaqaasi waxaa la helay ruux dumar ah oo dagaalkii lagu dilay fa nahaa rasuullah can qatli nisaa'i wasibyaan nebi maxamed wuxuu diiday markaa dumarka iyo carruurta in la laayo waana akhlaaqiyaadka dagaalka islaamku uu leeyahay inaan dumarkii carruurta la laynin waataynu cumdaha ku soo maraynay inay markaa yidhaahdeen shaaficiyadu waa lixaqil khaanimiin oo nimanka khanimaysanaya xaqooda loo daynaya maahe waa akhlaaq iyo dhaqan wanaag marka islaamku uu leeyahay oo dumarkii carruurta aan la laynayni weeye wamra'atin wakhunhaa mushkil markaa khunhaha mushkilka iyo majnuunka iyana waa la haleeshiiye wayaxilu waxa xalaal ah waa haddii aanay markaa dagaalamaynin xaaladda markaa gaashaanka laga soo dhigto ayagana waynu arki doonnaa wayaxilu wa xalaala qatlu raahibin kaa raahibka caabidkooda dilkiisa ayaa xalaala wa ajiirin ka ajiirkay soo kirayseen wa shaykhin odayi wa acmaa kii indhaala wa saminin iyo kaa markaa iskaga dhulyaalkaae laxaad kala oo laa qitaala fiihim walaa ra'ya laa qitaala fiihim dagaalaanu ku jirin walaa ra'ya tala iyo ra'yinaanu jefina taleedaan qabanno ile faqtulu lmushrikiina cumuumkaasay soo gelayaan mushrikiinta wa axraar mukallafiina in la dila ayaa bannaanka hayrihim taaniga adarakooljeeg wuxuu leeyahay maya lama dili karo le'anno mar haddaanay dagaalamaynin dee dumarka iyo carruurtaas ayay la mid noqonayaan haddaba waa marka aanay dagaalamaynin haddayse dagaalamaan qadcan iyada khilaaf kuma jiro laa ra'ya fiihim ayaanu leh hadday ra'yiyo tale ku jirto oo ay talinayaan oo ay khudadii dejinayaan oo wax la weydiinayay baarlamaankii iyo guurtiidii u yihiinna waa la layn markaa laa qitaala fiihim shaykha iyo acmaa iyo zaminka iyabugu yaallaa ee qaydu maaha markaa raahibka iyo ajiirka iyagu waa dagaalami karaan haddaba mar haddaynu nidhi kuwaa waa la layn karaa fa yustaraquuna waa la addoonsan oo inta la soo qabtaa la addoonsan wa tusbaa nisaa'uhum dumarkoodana waa la qafaalan iyo kuwoodii kuwoodii waa la wa amwaaluhum watuqnam amwaaluhum xoolahoodana waa la haniimaysan haddii markaas aan dee dilkooda diidnana marka la soo qabto way addoommoobayaan una la dili maayo wayajuusu waxa bannaan xisaaruulkufaari gaalada in la godoomiyo filbilaadi bilaadii iyo magaalooyinkii walqiraaci qalcadihii wairsaalilmaayi calayhim biyo in lagu soo daayo wa ramyihim binaarin dab in lagu gano wa manjaniiqin iyo manjaniiq wa tabyituhum iyo in lagu kediyo fii qablati si kadaa loogu qabto fa in kaana fiihim waxau sheekhu leeyahay wayejuusu waxa bannaan xisaaru lkufaari gaalada in la godoomiyo ayaa bannaan filbilaadi bilaadiya magaalooyinkii lagu godoomiyo iyo dhufaysyadii waalqilaaci iyo qalcadihii qalcaduhu waa meelaha markaa godadkaa dhulka hoostiisa iyo buuraha meelaha ay ka qoteen iyo in lagu godoomiyo ayaa bannaan wa khuduuhum waxsuruuhum ilaahay baa yidhi qabta oo godoomiya xadiidkii saxiixan ana nabiya xaasara ahla taa'if yacnii xisaara iyo markaa godoomin ayuu ku sameeyey wa irsaalu lmaa'i calayhim biyo in lagu soo daayo hadday markaa doox iyo meel godan galaan oo markaa dee dhaanam iyo wax lagu soo jebiye la helayana in lagu soo jebiye biyuu halkaa ugu wada galaan oo ku wada dhintaane ayaa bannaan wa ramyuhum binaarin naarin la dab in lagu gano iyo wa manjaniiqin manjaniiqu ee horaynu u soo marray waxaynu ku soo marray jaraaxaadkiioo ama baabudiyaadkii baynu ku soo marrayoo waa wax berigaa b m-ka iyo rokotka iyo madaaficda goobta ayuu uga dhignaa la'aan baa la soo qabanayey xoog labaa xoog lagu soo qabanayey dabeetana ragkaa loo samaynayey rakadaa marka loo sameeya baa dhagxaan lagu gurayey dabeetna waa la sii daynayey dabeetana dhowr kilomitir ayay dhagxaanta atuuraysayoo ciidankiiba markaa halkaa iska fadhiyaysayoo hoobiyaha dhagxaantu dusha kaga soo daadanaysay markaa waa manjariiqin in lagu ganaa way bannaan tahay iyadana oo aarra ayay markaa ku soo arooriyaan inkastoo markaa xadiidka munkarna u tahay bayhaqi warinayo inuu markaa nasaba calayhim almanjaniiq inuu qolo markaa aerutaa'if markuu alxisaara ku sameeyey inuu ku ganay wa tabyitum in lagu bariyo fii kaflatin si qafle iyo moogaana in lagu bariyaana waa bannaan yahay habeenkii ayuu wa qaafiliina in la miro oo la gala gaaladii ayaa bannaan leanna alxarbu khudca dagaalku waa khiyaamu xadiidkii saxiixaynna annahu aqaara calaa baniilmustaliq waa yacnii qaqaaradaasu ku sameeyey waxaa la weydiiyey mushrikiinta la habeen lagu barinaya dumarkoodi iyo carruurtoodii la waxyeelaynayo markaasuu hum minhum ayaga ayay ka mid yihiin haddii aan markaa loo qasinin wuxuu yidhi haddaba wainkaa fa in kaana fiihim hadduu ku sugan yahay muslimun asiirun aw taajirun jaaza daalika waa banaya cala almadhabi walow iltaxama xarbun hadduu dagaal hilboobo fatatarasuu binisaa'in wa sibyaanin ay dhuugaashaan ka soo dhigtaan jaaza ramyihum baa bannaan wain dafacuu bihi can anfusihim hadday ku difaacayaanna walam tadcu daruuratun ila ramyihim anaynoogu wacinna faladaru tarkuhum weeye wain tatarasuu bimuslimiina muslimiin hadday dhufays ka soo dhigtaanna fain lam tadcu daruuratun ilaa ramyihim taragnahum waa ka tegaynaa wailaa haddii kale jaaza ramyihum waa bannaaya fi lasaxi haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu halkaa wa tabyitum fii kafla in lagu bariyo si kafla ayaa bannaan haddaba wuxuu yidhi fain kaana fiihim muslimun asiirun aw taajirun hadduu ku dhex jiro qolada aan ku bariinayno en ku fadhiisanayno haddii uu ku dhex jiro qof muslimah ay qafaasheen ow taajirun ama nin ganacsado ah ee ayaa ku dhex sugan oo ganacsi u tegey jaaza daalika waxa aan soo sheegnay waa bannaan yahay oo waxaan aan soo sheegnay waa maxay dee waa xisaarkaa iyo irsaalulmaayi iyo ramyuhum binnaari wa manjariiq wa tabyitum waxyaalahaasi waa ku bannaan yahay calalmadhabi haddaan qabanno si aanu jihaadku u cadilmin haddii la yidhahdo qof muslimaa ku jiray ama taajir baa ku jiray aan ka joogna haddii la yidhaahdo jihaadkiiba wuu cadilmayaayoo dee ayagaaba markaa qof muslima qafaalanaya midda labaad waxaa dhici karta qofkii muslimka ahaa dee inaanay waxyeella gaariba wax dhici karta haddii aan la asiibo oo ay wax ku dhacaanna dee shahiid buu noqonayaa marka halkaa waxaad ka garanaysaa sida xurmada qofka muslimka loo ilaalinayo iminka calamadhabi markuu ina leeyahy khilaaf baa ku jira oo aqwaasha qaar baa waxay qabaan haddii qof taajiri meeshaa ku jiro amaba in qof yacni ay hayqafaashay ku jiro oo la og yahay meesha inuu ku dhimanayo lama geli karo waxyaalahana laguma samayn karo iyo maya ee yacnii xataa haddii aan la ogayn inuu ku dhimanayo yacni lama samayn karo arrinka lama samayn xurmada qofka muslimka ayaa la ilaalinayaa mar hadda waa gaaladii aynu dagaalamaynabaa sidaa loogu ilaalinaya qof muslima xurmadii kuwan maantale waanu jihaadaynaana kii musalligaa masaajid ka soo baxay bay kadinka masaajid ku dilayaan markaasi leeyi jihaad baanu wadnaa kii masaajidka ka soo baxay muslimka ahaa ayay ku dilayaan masaajidka hortiisa halkaana culimmadu waa taad arkaysa yacni muslin markaa ganacsadoo ku dhex jira amaba yacnii inay qafaasheen dartii baa looga joogsanaya culimada leeyahay ha looga joogso si aanu muslimkaasi wuxu noqonin markaa jaaza calalmadhabidaasi waxay leeyihiin ayagu jihaadkiiba cadilmaya haddaynu dhahno qofkaa muslimkaa uga joogno oo dee qof muslima ayay qafaalan deedna waxaynu dhan inaan ka joogino cidba la dirir mayso midda labaad dee waa iska malow nin qofkii muslimkaa meeshaa ku dhimanayo midda labaad hadduu ku dhinto dee shayd buu noqonayaa waa masaladii ninkan takfiiriga ahi u lahaa almuqaatilu mujaahidun waalmaqtuulu shahiidun kan muqaatilka kan qaatilka wax dilayaana wuxuu noqonayaa mujaahid kan la dilana shahiid buu noqonaya waa masaladan oo dee kan wax dilayaa waa mujaahid kan la dilayna shahiid buu noqonaya laakiin miyuu qastiyey waa ta intaa laga warwareegaya hadduu kuba dhinto isagoon loo qastinin hadduu dagaalkaa ku dhinto isagu shahiid buu noqonaya kana dee jihaadkiisii waxba kama yeelin kanna wuxuu leeyahay wadaadada muslimiinta ee masaajidda jooga qoorta ha loo soo dheerayo markaasuu isu deliishanaya labadaa ma wax la isu deliishan karaaba ma waxa isubaa iman karaa qof muslima buu isleeyahay soo dee masaajid ku soo dila oo aadna mujaahid baad noqonaysaa wadaadka aad qoorta u dheeraysayna isna shahiid buu noqon aadna mujaahid baad tahay xaguu mujaahid ku noqonayaa qof muslima ayuu leeyahay soo dilo qof muslima ayaa lagu noqdaa mujaahid lagu noqdaa walow iltaxama xarbun haddii uu hilboobo dagaal fatatarasuu binisaa'in wa sibyaanin ay turs yacni gaashaan ka soo dhigtaan dumar iyo carruur waa la ysgalay yacnii waanu isdhex gallay waa isku hilbownay hilbowgana waxaa la yidhaha marka dee dhiigga kan ka soo duula iyo caddanka ka soo duula kan kale ku dhacayo fatatarasuu binisaa'in wa sibyaanin nimankii waxay dhufa iska dhigteen oo ay markaa isku keen difaacayen inagoo isku dhex jira dumar iyo carruur hadda luqada casriga waxa la yidhaha duruuc bashariya duruuc bashariya ayaa la yidhaahdaa marka yacnii dad laga dhigto dhufays ama gaashaan laga dhigto jaaza waxa bannaan ramyuhum hadda waana dumarkani carruurtani waa kuwe waa kuwii gaalada ee dilkooda kuwii muslimiinta maa kuwa muslimiinta waa inoo iman doonaan qaar muslimiina markaa ragga muslimiinta iyo dad muslimiinta iyo gaashaan laga soo dhigo inoo iman markaa walow iltaxama xarufataru binisaain wa sibyaanin iyo majcalin minhum ayakuma jaaza ramyuhum in la ganaababan hadday daruura keento welibana wanatawaqa'a man dukira waynu iska ilaalin dumarka iyo carruurta xataa gaashaanka ay ka soo dhigteen lianlaa yatakiduu dalika dariicata ilaa manci aljihaadi wa ariiqan ila dafar ibni muslimiina leannu haddaan ka joogsanno dee waxay imanaysa markaa ayagina aanay naga joogsanaynin dee in markaa muslimiintii ay waxyeelayeen baa imanaysa oo la dabar jabo haddaba wain dafacuu bihim eg markaasi waa la isdhexgalo gaashaan bay ka dhigteen wain dafacuu bihim dumarkii iyo carruurtii bay difaac ka dhigteen can anfusihim bay ku difaacayaan masalan halkan horunbay soo mariyeen ayagina xagga dambe iska joogaan dagaalaan imika isku dhex galloon isku hilbownayna ma jiro ee dumarkii carruurtii difaacunbay ka dhigteen walam tadcu daruuratu ilaa ramyihim daruuro iyo baahi markaa inoo keenaysa inaan ganno oo aan wax ku tuuro dumarkan iyo carruurtana ma jirto waynu iska weydaaran karaa dumarkan carruurta inta la weydaarto ama la iska sii dhex maro ayaa iyagii lala dagaalami karaa faladharu tarkum waa laga tegayaa waajib ahaan si aan loo laynin nin daruuro la'aan in la laayana waa laynoo diiday taaniga marka adarka horjeeda wuxuu leeyahay maye yacni jaasa ramyuhum si aanay dariicayn ooga dhiganin dee jihaadkii inay markaa ku cadilaan ama markaa qilacdii ay ku daystaan dafacuu can anfusihim ilay hadday xiil ahaan iyo makri u samaynayaan ooy og yihiin sharcigeennu inuu diidayo dumarkii carurta in la laayo dee markaa inaynu ka joogsanaa waajib noqon mayso markaa wain tatarasuu bimuslimiina hadday muslimiin dhufays ka soo dhigtaan dad muslimiina ayay mid qurhaba ha ahaado bal waadigee fain lam tadcuu haddaanay wacin daruuratun wax daruura ilaa ramyihim geniddooda haddaanay daruura wicin oo macnaha dagaalkii maynaan isdhexgelin taragnahum waa ka tegaynaa kuwa muslimiinta ay gaashaan ka soo dhigteen ayagaba wujuuban siyaanata lilmuslimiina innagoo muslimiinta markaa ilaalinaynaa wa ilaa haddii kale daruura wacdo yacnii nimankii waynagu soo siqayaan muslimkii baanay markaa ka soo dhigteen dhufaysay ka soo dhigteen haddii aan ka joogsannana oo aan muslim baynayna soo ka soo horraysiiyeen aynu markaa isaga daynana dee waxaa imanaysa markaa inayna soo dhex galaan inay markaa ina qabsaan inay dhibtooda inagu badataa imanaysa jaasa ramyuhum in la gano ayaa markaa bannaan fila saxiix almansuusi haddaan qabanno wanaqsidu bidalika qitaala almushrikiina watawaqa almuslimiin waxaanan ula jeedaynaa muslimiinta mushrikiinta dagaalkooda muslimiintana waa iska ilaalinayna bal hadda xaaladda la ilaalinaya xataa eeg xaaladda ay muslimkiiba soo wataanay gaashaanka ka dhigteen xabadda isaga dhigayaan ayaa lagu leeyahy iska ilaaliyo yacni hadda isagoo isku soo toosiyey bal muslimka ha ku dhufanine inaad kan ku dhufan karto oonad u marin xabaddu aanay isu marin ayaa lagu leeyahy gaalka un eego muslimka iska ilaali muslimka la watay dhufayska loo wato bal kan muslimkii u qasinaya walaadka aan sheegayey ayaa wuxuuyn wuxuu naqdinayey sheekh shariif cabdinuur buu ayuu difaacayey oo walaad kale sii haysto sheekha waxaa la weyddiiyey gaaladanu soo duulaysaa dad muslimiina baa soo raacaya ka warrama markaasaa wuxuu yidhi ha layska ilaaliyo in alla intii layska ilaalin kare laga warwareegi karo qofka muslimkaa ha laga warwareego marka ay suurto geli weydeen ay ku kala bixi waayaan ayuunbaa dee inaad ganta ay ku bannaanaysa bulsheeku taraynu ka hadlaynaba fatwada dabeetana wadaad baa ku sii qabsay mid madiine jooga ku sii qabsadayoo isagu wuxuu banneeyey dhiiggii muslimiinta isagoo kaa ka difaacaya ayaa wuxuu yidhi fatwada sheekh shariif buu yidhi oon u arkay inay baatil tahay buuhi ayuu kana ku sii haystaa buuhi u leeyay dhiiggiisaan buu banneeyey in laga warwareego maahane halkay joogaan waa in loogu qaseeyo dhafoorka ama madaxa laga soo jara ama dhafoorka laga dhuftaa buuri shuu hada yacnii sida markaa kutubtii ay ka hadlaysay halkuu fatwanayo halkuu marinayo bal adigu fiirso markaa wuxuu leeyihiin wanaqsi xataa wuxuu raacinayaa sharaxu wain tatarasuu bimuslimiina walow waaxidan aw dimiyiina gaaladan cashuurta ka qaadayna inala deganayd ee dimiinta hadday soo kaxaysaan xataa waa laga warwareegi dimigaa lafdiis caadiga ballanta inagula jira ayaa laga warwareegayaa markaa jaaza ramyuhum xiinaidin fi lasaxi wanaqsidu bidalika qitaala almushrikiina wanatawaqa almuslimiina waahla dima bixasabi ilimkaan intaa waa ka warwareegaynaa muslimiinta iyo kuwa ahlu dimaha ah aanigu wuxuu leeyahay almancu idaa lam yataata ramyuka ilaa biramyi muslimin muslim in la toogto mooye markaan gaalkii la toogan karaynin waa in markaa laga joogsadaa buu leeyahay oo in rami lagu sameeya markaa ma bannaana lianna dama almuslimiina laa yubaaxu biamrin mawhuumin yani wayna soo gelayaan iyo wayna qabsanayaan dhiigga qof muslima lagu bannayn maayo qof muslim dhiiggiisa lagu bannayn maayo maxaa yacni ugu geeyey iyo muxuu uga ganacsanaya loodhan maayo kuwa maanta joogaana nin laga yaabay inuu baakir sigaara uga galay nimankay dagaalamayeen ama mijinjaada uuga galay ayay gaalaysiinayaan oy odhanayaan dabeetana wuxuu gaal buu naga soo raacayoo waa la dilay hadda mijinjaada ay ku kala tegeen gaalkana muwaalaadkiisu marka ay muwaalaad noqonaysa qofka lagu dilaya waa markuu diintiisa ku gargaarayo ee uu diintiisa ku raaco ee uu doonayo diintiisa diinta islaamka inuu ka korraysiiyo laakiin hadday mijinjaadii raacisood u diiday xigmadaro wa yaxrumu waxaa xaaraana alinsiraafu insiraaf iyo gadoon baa xaaraana can safi laga gadooma idaa lam yazid cadadulkufaari markaan iga guri calaa milayna labanlaabkeen ilaa mutaxarifan miduu weecanaya likitaalin oo mutaxayizan ama ku biiraya ilaa fi'atin koox yastanjidu bihaa uu gargaarka doonaya mooyaane wayejuusu waa bannaya ilaa fi'atin baciidati fi lasaxi walaa yushaariku ma wadaagayo mutaxayizun ilaa baciidati اljeyshi ciidanka tiisa foka ku biiray fii maa hanima wuxuu hanimisay bacda mufaaraqati intuu ka tegey wayushaariku mutaxayizun ilaa qariibatin qariibo kii u dunmay ee u tegey isagu waa la wadaagayaa filasaxi haddaan qabanno fain zaada calaa milayni hadday ka kordhaan gaaladun labanlaab jaaza linsiraafu gadoon baa bannaan ilaa annahu yaxrumu waxaa xaaraana insiraafu miati baal boqol geesi inay markaa ka gadoobaan can miatayni wawaaxidin laba boqol iyo mid ducafaa oo ducafaa filasaxi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay wayaxrumu waxaa xaaraana ciddii jihaadku ku waajibay marka ay safkii muslimiinta iyo gaaladu kulmeen alinsiraafu ka bixidii ka gadoomay cani safi safka muslimiinta inuu ka baxu ka gadoomo waa ka xaaraan walow malihiisaba ha ka qaalib noqoto haddii uu sugnaaday in la dilaye wayo ilaahay baa hi ya ayuha aladiina aamanu ida laqiitum aladiina kafaruu zacfan falaa tuwalluuhum aladbaar ilahi wuxu uhi dabada ha u jeedinin waman yuwallim yowmaydin duburo ilaa mutaxarifan likitaal o mutaxayizan ilaa fi'a faqad ba'a biqadabin cadho ilaahay buu la noqday baa ilahay yidhi xadiidkii saxiixayn ijtanibuu sabca almubiqaat toddobada dembi ee waaweynee waxalaaga maxaa ka mid ahaa watawalli yowma azacf maalintaa laysku soo siqay jeesigiisu wuxuu ka mid yahay toddoba dembiye ee waxalaaga fa in yakun minkum mi'atun saabira ee wuxuu leeyahay idaa lam yazid cadadulkufaari calaa milayna insiraafkaasi goorta uu xaaraan noqonaya waa marka aanay ka siyaadin gaalada tiradu calamiseen labanlaabkeed marka aanay ka siyaadin ee ama labanlaabkeena yihiin ama ka hooseyaan nin baa laba ku beegmayo weeye fa in yakun minkum mi'atun saabiratu yaqlibu mi'atayn ilaahay baa yidhi haddii boqol sabraya laydinka helo laba waxay ka qaalib noqon boqol macnaha waana khabar bimacna alamri oo boqolku ha u sabraan laba boqol idaa laqiitum fi'atan fahbutuu tay ka hadlaysaana waa taa yaanay markaa ka xaaraankahayn ilaa mutaxarifan likitaalin kii isagu u weecanaya dagaal mooyaane ataxaruf waxaa la yidhaahdaa weecashada waxa weeye meel cidhiiriya baad gashay dee meel cidhiiriya haddaad gashay oo masalan buur baad afka la gasho inay kugu soo odantada ka yarto dee waad ka bixi markaasoo meel bannaanoo waasica ayaad u bixi ilaa mutaxarifan miduu weecanaya likitaalin ama cadceeddii baa haysa ama dabayl baa haysa ama biyaha ku soo beegma waxaasuu ka weecanaya oo mutaxayisan mid ku biiraya ilaa fi'atin koox u dhow oo muslimiin ayuu ku biirayayo yastanjidu bihaa iyada ayuu gargaar ka doonaya si uu markaa ula dagaal galo ayuu doonayaa markaa inuu u weecdaa weecashadaas iyo ku biiridda kooxda wuu bannaan yahay ilaa mutaxarifa likitaalin oo mutaxayisan ilaa fi'a waman yuwallihim yowmaydin duburahu ka dabada maalintaa u jeediya ilaa mutaxarifan liqitaalin mutaxayisan ilaa fi'a labadaa mooyaane faqad baa biqadabin cadho ayuu la noqday ayaa ilaahay yidhi faqad baa biqadabin min allah wayejuusu haddaba waxa bannaan taxayuskii iyo kubiiriddii ilaa fi'atin baciidati filasaxi xataa koox fog inuu ku biiro ayuu leeyahay lannu aayaddu way idlaaqday ana fi'atun likulli muslimin cumar baa wuxuuhi fia yaanay koox kasta oo muslimiina midda labaad mar hadduu doonaya dagaalka inuu noqdo dhowaan iyo fogaan isku khilaafi maayo aaniga asaxa goboljee wuxuu leeyahay may waxaa shardiga inay dhowdahay si markaa dee inuu gargaardoon yahay oo qolada markaa gargaar ka dalbaya ay u muuqato ee nin fakanaya aan ugu muuqanin walaa yushaariku haddaba la wadaagi maayo mutaxayizun mid ku biiray ilaa baciidatin koox fog aljeysha ciidankii uu ka tegey fii maa hanima wuxuu qalisay bacda mufaaraqatii intuu faaruqay uu ka tegey uu kooxda ka fog ku biiray qoladii uu ka tegey waan idinla leeyahay idinla lihi ma jirto le'annu mar hadduu ka fogaaday dee nusradiisii wuu kala tegey intaaanu ka tegin wixii ay khanimayseen laakiin wuu la leeyahay wa yushaariku waa la wadaagayaa mutaxayizun mid ku biiray ilaa qariibati ilaa fi'atin qariibatin koox dhow kii ku biiray ciidanku waxay khanimayseen intuu ka tegey ayada wuu la wadaagaya fila saxeedan qabanno leannu nusradiisii iyo wihiilkiisii waa u joogaayo dee waa u soo noqon karaaba imikaba haddii laga xoog bato aanigu wuxuu leeyahy laa yushaariku limufaaraqatihi mar hadduu faaruqay uu ka tegey waxba la wadaagsan maayo wa tajuusu waxaa bannaan almubaarasatu soo bixid ayaa bannaan ee fa in talabahaa hadduu doono kaafirun gaalu suxuba alkhuruuji ilayhi in loo baxa ayaa la sunneeya wa innamaa taxsunu waxay wanaagsan tahay mimanka jarraba nafsahu nafdiisa jirrabay wa biidni limaami iyo imaamka idankiisa waxau sheekhu leeyahay wax mubaarase la yidhaha baa laga hadlaya mubaarasadu dee baryaha hore ee seefaan lagu dirirayey fain saada calaa milayni hadday ka kordhaan labanlaab hadday ka kordhaan gaaladii oo labanlaabkeennii bay ka kordheen jaaza waxa bannaan alinsiraafu insiraaf iyo ka bixid ayaa bannaan alaana khafaf allahu cankum wacalima anna fiikum dacfa aayaddaasaa markaa tilmaamaysaa ilaa annahu yaxrumu xaaraana buuhi insiraafu mi'ati baطal boqol geesi oo muslimiina inay ka weecdaan oy ka baxaan can mi'atayn wawaaxidin laba boqol iyo ducafaao gaaladoo ducafaa fila saxeedan qaban waayo macluum baa la eegayaa leanna way muqaamaynayaa midba ha dheeraadaane hadday sugnaadaan cadadkana waxaa la fiiriyaa markay awsaafdiisu dhowdahay laakiin mar hadday aqwiyo yihiin oo dad dagaal yaqaan oo adag yihiin waa xaaraan ayada filasaxi haddaan qabanno aanigu wuxuu leeyahay laa yaxrum ictibaaran bilcadl midba haddii la dheeraaday in markaa ay iskaga baxaan oo iskaga noqdaan mid u bannaan weeye wa tajuusu waxaa banaa almubaarasa mubaarasadu waxa weeye waa baryaha hore ee dee lagu dagaalamayey seefaha iyo leebabka lagu dagaalamayey ayaa inay labada saf safka muslimiintana mid baa ka soo baxaya gaala mid baa ka soo baxayey dabeetana halkaasaa gowda la yskaga saarayey dagaalkaoon bilaabmin mubaarasadu taasay haydoo wax markaa dhici jiray weeye oo xilliyo badan ayaa dagaallada markaas la sameeyey haddaba wuxuu yidhi fa in talabaha kaafirun hadduu gaal dalbu idhahdo ha lai soo baxo ustaxiba lahu lkhuruuju in loo baxo ayaa la sunneeyaa oo gaalkaa yidhi ha lai soo baxo in loo baxo ayaa la sunneeyaa sidii markaas marar badanba dhacday wa inamaa taxsunu waxaanay wanaagsanaanaysaa oy sunnatahu bixiddaasi laba shardi kownuhaa miman waa inay midkaa tajaraba nafsahu nafdiisa jirabay qof geesiya oo awood leh oo mubaarasada yaqaana waa inuu yahay ile haddii uu badow yahay ama mid fulay oo marka horeba loogu turo jab muslimiintay noqonaysaa wa biidni alimaam imaamkuna waa inuu idmaayo oo dee imaamku isagaa og cidda geesiga hawshaa ka baxaysa waa inaanu mid waliba taw iskaga odhannine waa inuu imaamku ama amiiruljeyshka markaa ciidankaa wataa waa inuu idmaayu yidhaahdaa gal wayajuusu waxaa bannaan itlaafu binaa'ihim dhiskoodii in la baabi'iyo wa shajarihim dhirtoodii lixaajati alqitaali dagaalka baahidiisa iyo wadafari bihimku guulaysiga laga guulaysanayo wakada in lam yurjac xusuuluha lana haddaan la rajaynayna waa la mid fain rujica haddii la rajaynu diba tarku in laga tago ayaa la sunneeyaa wayaxrumu waxaaraana itlaafu alxayawaan in la dilo ilaa maa yuqaatiluuna calayhi waxay nagula dirirayaan mooyaane lidafcihim ayaan markaa u itlaafinayna ow dafrin bihim ow ama hanimnaahu waa hanimaysanee wakhifnaa waxaan ka baqannay rujuucahu ilayhi inuu noqdiyo wa dararahu baynu ka baqannay waxau leeyahay sheekhu wayajuus waxa bannaan itlaafu binaa'im gaalada in dhiskoodii la itlaafiyo oo la dumiyo wa shajarim dhirtoodii in la jaro lixaajati alqitaal dee dagaalkii baynu ugu baahannay oo saynu ugu baahannay dee in daarahan iyo waxaan la dumiyo mooyaane nimankii bixi maayaan markaa in lagu dumiyo in dhirtii markaa cagaf la geliyo oo la xaaqo ayaa bannaan lixaajati alqitaali dagaalka baahidiisa wadafari minka guulaysigooda maa qatactum min liinatin oo taragtumaa qaa'imatan calaa usuliha fa biidni illaah waxaanay soo degtay aayaddu si xadiidka imaamu albukhaari uu tilmaamayo nebigu wuxuu faray biqatci nakhli bani nadiir ree bani timirtooda in la jaro markaasay yidhaahdeen moxamed ow fasaad weeye kani waxaa fasaadkiina wadiyaysa markaasay aayaddani soo degtay wakadaa waxaa la mida oo inaan itlaafinaa bannaanta in lam yurja haddaan la rajayn xusuuluha dhiskaa iyo dhirtaa allana innaga inaynoo xasila haddaynaan rajaynaynin inaan ka jarno oon ka googoyno gaalada inagoo ku waxyeellaynayna ayaa inoo bannaan walaa yatawna mawdican yaqiidu lkufaar yuqribuuna buyuutahum biaydihim wa aydi lmu'miniin muminiinta guryahoodii kharaabinayeen fain ruji'a haddii la rajaynayo in guryaha iyo beerahaba aan ka qabsanno nudiba tarku in laga taga ayaa markaa la sunneeyaa in la itlaafiyaana waa karaahi oo dee lixaqi lkhaanimiin ayaan markaa u ilaalinayna xaaraansa maaha oo shay in la maleeya la arkaa si khilaafsani soo baxdo wa yaxrumu waxaa xaaraana itlaafu lxayawaani xayawaankii in la itlaafiyo ayaa bannaan ayaa xaaraana waayo xayawaan in la gowraco isagoon la cunaynin isaga waa xaaraan waman qatala cusuuran faafaqa bihayri xaqiha sa'alahu llahu canha xadiid ay nasaa'i iyo xaakim iyo warinayaan wuxuu yidhi qofka dila shimbir iyo wax ka sarreeya xaqdarre ku dila waa la weydiin oo xaqu ahaa waa maxay buu yidhi waa inuu dee gowrac u cunayo inuu madaxan u ka jar u tuuraa iyadu wuxu bannaan maaha sunan abi daawud waxaa kusugan ana nabiya nahaa can dabxi alxayawaani xayawaanka in la gowraco iyadoon la cunaynin markaa dhirtii way khilaafsantao xayawaanku laba xurmuu leeye xurmo maaligiisa ayaa leh iyo xaq ilaahay xurmatulmaalik hadday gaalnimo ku dhacday xurmadii khaaliqa ee in markaa sii jooga ayaa meeshii taalla sidaa daraaddeed baa qofkii xayawaanka lahaa inuu gaajaysiiyo inuu oobiyo inuu dhibaateeyo aan loogu oggolayn isagaa lagu loogola xaq ilahay baa ku tacalluqaya ilaa maa yuqaatiluuna calayh waxay nagula dagaalamayaan mooyaane xayawaanka ay nagula dagaal hadday awr wataan hadday farda wataan ay nagula dirirayaan dee boqnaha la jari si markaa lidafcihim si aan markaa isaga difaacno fa yajuusu itlaafu lidafcihim ow dafarin bihim ama ku guulaysiga inaan iskaga difaacna baan doonaynaa ama ku guulaysiga aan ku guulaysan aan qabqabsanayno ayaa darteed baynu u dilaynaa leannu ahlan lilqitaal bay markaa noqonayaa mar hadday bannaanatay dumarkii carruurtii markay dhufa iska soo dhigteen in la laaya dee fardihii ay wateen iyaanadina waa la mid ow ama idaa hanimnahu markaan haniimaysanno mooyaane waxay nagula dagaalamayeen oo aan difaac iyo dafar aan u dilayna ma aha e ow ilaa idaa hanimnahu markaan haniimaysano wakhifna aan ka baqano rujuuca ilayhim haddii aan markaa intaan haniimaysanno ka qabsanno aan fardahoodii ka baqanayna inay dib ugu yaacaan iminka geel oo kale dee halku bartay buu qabtaa oo kama joogo halkiisii xeeladiisi halku daaqi jiray halku ka cabbi jiray ayuu qabanayaa sidaasaa marka waa qanimaysanoo waa ka qabsanayn laakiin waxaan ka baqanaynaa inay dib ugu noqdaan wa dararahu inaa dibtiisana waa ka cabsanayna dib inta inoogu soo fulaan ay inagula diriraan fa yajuusu lanaa itlaafu dabcan lihadi lmafsada laakiin haddaan inay dintay dib inoola dagaalamaan markaa inay naga qabsaan aynu ka baqanayno yacni ayada in wixii aynu ka cunayno mooyaane een ma bannaana in markaa la itlaafiyaa wallahu aclam halkaa inoogu joogo